ragcaduna qarbabayni waa inuu dee addoonkii addoonta ay caddaadaan laakiin ma ay shardiyin culimada badnidoodu waaya quradaas ayaa ka waajibay haddaba goorma ayay quradaas iga waajibtaa in infasala mayitan bijinaayatin waa haddii uu soo baxay oo uu calooshii ka soo baxay muxuu kaga soo baxay bijinaayati mayitan isagoo mayda buu soo baxay uu calooshii uurkii ka soo baxay bijinaayatin bisababi jinaaya waxyeello hooyadii loo geystay ayuu isagoo mayda kusoo dhacay waxyeelladaasina waa waxyeello raadaysay ama waxyeelladaasi qowl ha ahaato masalan hadduu hanjabo hadduu cabsiyo ilmihiisaa kaga soo dhaco dee waa jinaaya haddii fal uu sameeyuu garaaco ama uu dawo iyo wax siiyo oo ilmihii sidaa ay kaga soo dhaco ayana waa jinaayo tarki bay noqon kartay hadduu cuntadii sharaabkii wadda ilmihii ka soo dhaco oo ay saa ku dhacaan ayana waa jinaayo marka haddii ilmihii uurjiifka ahaa uu soo baxo isagoo mayita oo dhintay bijinaayatin waxyeellana uu ku soo baxay hooyadii loo geystay fii xayaatiha aw mawtiha markaa waxay ku tacalluqaysaa infasala ku xidh wuxuu soo soocmay fii xayaata intay noolayd buu kaba soo dhacayba aw mawtiha ama intay dhimatay iyadoo nool ayuu ka soo dhacay isagoo meyita ama intay dhimatay ayuu ka soo dhacay iyadoo waxyeello intay noolayd loo geystay daraaddeed bijinaayatin bisabi jinaaya ayuu isagoo meyda ku soo baxay fii xayaatiha baanu soo baxay aw mawtiha ama intay dhimatay iyadoo intay noolayd wax loo geystay waxaa dhici karta in jinaayo ayana aynu ku tacalujino idhaha fii xayaatiha bijinaayatin waxyeello hooyadii loo geystay fii xayaatiha intay noolayd aw mawtiha ama intay dhimatay oo hadduu gabadh maytaa dee ku dhufto oo wax ka dhaqdhaqaaqayanoo dhakhaatiirtu dhen waxbaa ku jira dabeedna ilmo maydi ka soo dhaco halkaana quradii baa ka sugmi ayaa hadalka haddaynu xaggaa u kahayna ay noqonaysaa wakadaa in dahara bilanfisaalin fi lasaxi waxa iyana la mid a haddii uu jiniinkii muuqdo isagoon soo bixin kadaa in dahara haddii uu soo baxana waa hadduu muuqdona waa la mid jiniinka barhkii baa muuqday bilanfisaalin isagoon hooyadii ka soo bixin misla madaxii oo kalaa soo baxay inuu mayd yahay baa la arkay qurre ayaa ka waajibaa fil asaxi haddaan qod maxaa yile wujuudkiisii iyo jiridiisii waa jooga wailaa haddii kaloo ma soo bixin ma muuqanin mana soo bixin waxyeelada hooyadoosa falaa waxba ka waajibi maayaano dee inay jiro ayaynaan xaqiiqsanayn inuu jiro aynaan xaqiiqsanayn aw xayan isagoo nool ayuu soo baxay wa baqiya zamaanan muddo ayuu sii joogay bilaa alamin isagoon xanuunhaynin uma maata waa dhintay falaa damaana maygma leh wain maata hadduu dhinto xiina kharaja waktiguu soo baxay ow ama daama uu joogtoobay alamu xanuunkiisu uwa maata uu dhinto fadiyatu nafsin weeye waxau sheekhu leeyahay mayitan buu ku soo baxay baynu dhan urjiifkii markii islaantii wax lagu dhuftay haddaba xayan buu ku soo baxay ilmihii soo qaylinaya ayuu soo dhacay wa baqiya intii uu soo dhashayna zamaanan muddo ayuu iska sii joogay bilaa alam isagoon wax xanuuna qabin ayuu iska sii noolaa ayaamu bilaa alam wax xanuunayna ma jirin uma maata markaasuu dhintay falaa damaana ninkii waxyeellada geystay magdhow lagagamala jiniinkaa ama islaantu ha xanuunsato ama yay xanuunsan maxaa sida daahirkii sabab kale inuu u dhintay ayay ku tusinaysaa dee waa markaa muddo la odhan karo muddo waxoogaya ma xadidna laakiin muddo waxoogay ayuu iska sii noola hadduu saacado yar markaa sii noola ayada taas oo ka duwantay wa in maata xiina kharaja haddii uu dhintay markuu soo baxay ama dee aad buu markaa u dhaqdhaqaaqayoo hoosaa ku dhintay aw daama alamu ama xanuunkii ilmihii siduu u xanuunsanayey ee u khiikh lahaa ee xanuunkiisii u daa'imay ayuu ku dhintay oo maata u dhintay fadiyatu nafsin naf kaamilo ah baa lagu leeyahy jaaniga markaa ahli waxaa aqisada dee inuu noolaa jinaayadiina uu ku dhintay walow alqad haddii ay tuurto ay ka soo dhacaan jiniinayn laba urjiif hadday tuurto faqurataani wey aw yadan bay tuurtay faquratun weeye wakadaa laxmunna waa la mida qaala alqawaabilu ay yidhahdeen umulsooyinkii fiihi suuratun khafiyatun baa ku sugan qiila waxaa la yidhi ow laa suura kuma sugnee ow laa kuma sugnee qulna waxay yidhaahdeen low baqiya hadduu si baaqigaan la tusuwira waa la suurayn lahaa waxau sheekhu leeyahay haddii ay islaantii dhasho laba jiniin waxyeeladii loo geystay ayaaba labay soo tuurtay laba meyd faqurataani laba qura ayaa waajibay hadday saddex soo tuurto hadday afar soo tuurtona waa sidaas le maxay leeyahay quradu dee waxay ku tacalluqaa ismiga jiniinka marka hadduu tacadudo waa ku tacadudaysa haddii ay laba soo tuurto midna baktigu ku yimaado midna siduu isagoo nool oo siduu xanuunsanaya deedna uu ku dhinto dee qurre iyo diyo kaamilaa bay noqon haddaba wuxuu yidhi ow alqadiyadan gacan baa ka soo dhacday ama lug sidii bay deedna islaantii ku dhimantay faquratun ayaa waajibaysaa xayr waxaynu ogaanay dee in jiniin meeshii jiray sida qalbkiina waxa weeye gacantan inay jinaayadii ku soo baxday haddii laakiin masalan way dhimatay baanu nidhi hadday sii noolaato jiniinna ka soo dhici waayo dee nisfulqurun baa waajibaysaa sidii markaa ka noolba gacantiisa dee aan isfidiye madax kale aan uga waajibaynin waxaa la mida ayana quran ka waajibaysaa bay yidhaahdeen wakadaa laxmun baa la mid ah haddii ay islaantii soo tuurto hilib markii waxyeelada loo geystay quraa ka waajibaysa fiihi suuratun khafiya qaala alqawaabilu ay yidhaaheen umulisooyinkii fiihi suuratun khafiya suuro qarsoon ayaa ku jirta halkaa yaree gudanayil baa ku soo jirta halkan kalena waxa oo yacni dadka kale aanay garanin qiila waxaa la yidhi ow laa suura kuma sugnayn quradu waxa kale ka waajibi marka aanay suura ku sugnayn laakiin qulna ay yidhaahdaan low baqiya hadduu sii joogi lahay hilibka la tusawira wax yar baa u harsanaa halkaasaa sankii ka soo booday halkaasaa idin ka muuqan lahay hadday yidhaahdaan muddo yar hadduu kusii jiro taa lafdeedna quradii baa ka waajibaysa bay yidhahen madhabku laakiin waxa weeye taa inaan quro aanay ka waajibaynin wahiya haddaba quro ay maxaa tahay cabdun waa addoon ow amatun ama waa addoon mumayizun oo wax kala garanayo saliimun min caybin mabiicin shaygii la iibinayay ceebtiisina ka nabad gashan walasaxu qubuulu kabiirin mid weyn waa la aqbalay oo lam yacjiz aan caajizin biharamin gabow wayushtaradu waxaana la shardiya buluuqaha nisfu buluuqaha inay gaadho nisfa cushri diyatin diyo toban loo qaybiye niskeed fain fuqida haddii la waayo fa khamsatu abciratin weeye waqila waxa laa yushtaradu lama shardiya falilfaqdi qiimatuhaa ayaa u sugnaaday waxau sheekhu leeyahay haddaba quro waxa weeye waa addoon ama addoon sii xadiidku dee inoo tilmaamay ayaa la bixinaya oo lagu magdhabayaa quradaasoo mumayisahoo dee wax kala garanaysa ee aan addoon iyo addoon wax kala garanaynaha addoon iyo addoon mumayisa midkood welibana saliimna ka ah min caybi mabiicin mabiicda iyo shaygii la iibinayay ceebtiisina kama haysan addoonkan yacni ama addoontani aan lahayn ceeb iib ahaan lagu celiyo oo qiimaha iyo caynta wuxu dhimaysana aan lahayn laakiin asax waxa weeyaan buuhi in la aqbalayo dee addoon weyn haddii la keena ama addoon lam yacjiz biharamin de ha iska weynaadee aan gabowna ku caajisin oo dee mid talax gabay aan ahayn middaa haba weynaadee wax laakiin qaban karaya waxaa kaluu sheekhu leey wayustaradu buluuqa nisfa cushri diyatin waxaana qurada loo shardiyaa inay gaadho qiim ahaan nisba cushri diyatin qof muslim masalan aabba muslima diyadiisii oo toban loo qaybiyey boqolkii oo tobana oo haddana tobankii la sigmala shan halaad waa inay gaadhaa ama cushru diyati lum hooyadii muslimadda ahay diyadeeda cushurkeed fain fuqida haddii quradii la waayo xisan baa loo waayo de waa sidan oo kale maba jirto ama sharciyaan baa loo waayo dee lacagteedii lacag ka badan baa lagu iibinaya fa khamsa taabicirat waxaa waajibayaa waa shan neef oo geelown oo beddel ka noqonaya maxaa yeelay markay joogtayba shan geelaa lagu qadarayay dee markii la waayeyna wixii lagu qadarayay unbaa loo noqon geeluna dee asal ayuu magaha u yahay oo isagaa loo noqonaya marka kii la caddeeye la waayo waqiila laa yushtarad qiilku wuxuu leeyahay lama shardiyo inay gaadho dee quradu shan neef oo geela inay qiimihiisa gaadho ama waxaan leeyahay nisfu cushri diya inay gaadho waxba shardi maaha buu leeyahay ee wuxuu leeyahay haddii la helo iyadoo saliimo mumayse ah in la aqbalaba waajibi qiimaheedu haba yaraatee falilfaqdi qiimatuhaa haddii la waayana qiimaheedii ba leeyay intay doontaba ha gaadheen wahiya haddaba quradi liwarasati ljiniini urjiifka kuwii dhexlayay baa leh wa cala caaqilati ljaaniyi baanay ku sugantay qiila waxaa la yidhi in tacamada fa calayhi isaga ayaa lagu leeyahay haddii uu camdiyeyna waxau sheekhu leeyahay waxa qaadanayaa qurada warasatu ljiniin jiniinkan ciddii dhexlaysay waa diyo naf waxaa la qadarayaa isagoo nool inuu soo dhashay dabeetana uu dhintay marka marka ciddii dhexalkiisa yeelan lahayd ayuunbaa dhexalkiisa yeelanaysa liwaraat اljiniin wahiya waajibatu calaa caaqilati اljaani ninka jaaniga waxyeelagiisii tolkii baana lagu leeyahay qiil baa wuxuu leeyay in tacamada hadduu jinaayada u camdi u qastiyey oo de waxyeelaan facalay isaga ayaa lagu leeyahay waljiniinu lyahuudiyu aw الnasraaniyu ama nasraani qiila ka muslimiin weeyaba waqiila waxaa la hadurun weeye walaasaxuna quratun oo ka uluثi qurati muslimiin oo kale ah waraqiiquna cushru qiimati ummihi ywma اljinaaya waqiila waxaa alijhaad oo lisayidihaa sayidkeedana u sugnaaday fain kaana maqطuucatan hadday tahay mid meela la jaray waljiniinuna saliimun yahay quwimad saliimatan baa la qimayn fi lasaxi wa taxmiluhu alcaaqilatu baana qaadid filadhari haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii jiniin yahuudi ah ama nasraani ah oo masalan labadiisa aabbadee miduu raacaya waxyeelo loo geysuu saa ku dhinto qiila ka muslimin baa la yidhi xagga qurada qurun baa ka waajibaysa tii muslimka oo kalea qiilla wuxuu leeyahy huwa hadurun waa hadur waxba kama jiraan wal asaxu laakiin asax waxa weeye waxaa lagu qadarayaa nisfu cushri diyati lab waxaa waajibaysa quratun oo ka huluثi qurati muslimiin muslim quradiisii oo saddex loo qaybiye lamida si diyays waa baciir iyo iyo dee neef geela iyo neef geeloo saddex loo qaybiyey midii jiniinka raqiiqa ah addoonka ah cushru qiimati ummi hooyadii unbaa la qiimayno qiimaheedaas ayuunbaa meesha tobnaad laga qaadaya yowma aljinaaya maalintii waxyeelada loo geystaama la qiimayn qiil baa wuxuu leeyay yowma alijhaad maya maalintii jiniinkani uu soo dhacay waktigii jinaayadu sugnaatay weeyaane qiimaheeda cushurkii weeya lisayidihaa dee sayidkeeda ayaana yeelanaya jiniinkan dee hooyadii sayidkeeda markaa muxarar iyo lisayidi bay dhaheen sayiduljiniin maxaa yeele jiniinka waxaa laga yaabaa in dee masalan qof kale loo dardaarmay hooyadana mid kale uu leeyahay markaa sayidka ayaa lehee sayidkeedu ma leh ee ilmahaas sayidkiisa leh ayuunbaa yeelanaya ee sayidkeeda iyada ma yeelanayo inta badanna wuxuu sheekhu uga cabiray dee xamliga wuxuu mamluugun u ahaan jiray lisayid amati iyuu mamluug u ahaan jiray waxaa dheci karta in cid kale loo dardaarmay fain kaana hadday haddaba hooyadaasi tahay maqduucatan mid masalan waa mid iska xubna googo-an gacmaha iyoba iskabalaada waljiniinuna saliimun jiniinkina dee waa mid saliima marka la qiimaynaya see la odhan wuxuu leey quwimad saliimatan iyadoo gacmiyo meel walba qabtaa la qiimay filasaxi hadduu isagii saliim yahay dabeetana marka sidaa lagu qiimeeyo ayuunbaa cushru qiimatihaa laga bixinaya filasaxi haddaan qabanno taani wuxuu leey maaxba saliima la qadari maayo faslu fii kafaarat alqatli halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu bal kafaarada dilka kafaarada waataynu tilmaamay kafaaratu suqraa iyo kafaaratu kubraa baa la yidhaha waa mid weyn iyo mid yar kafaarada kafaaratulkowa ama cudmaa la yidhaha waa saddex unoo tii soomkaynu soo marnay iyo tii dihaarka iyo tan qatliga inta kalena waa kafaarooyin yar yar yajibu bilqatli dilka sababtiisa kafaaratun baa ku waajibaysa wain kaana alqaatiluka wax dilay sabiyan ha aado ow majnuunan wa cabdan ha ado wa dimiyan aw dimiyan ha ado wa caamidan wa mukhtiyan mid gefeed oo mutasabiban midoo dee mutasabibaba ha ahaado waxau sheekhu leeyahay waxaa ku waajibaya dilka dilkaasi ama camdeed ama shibulcamdi ama gef ha ahaado kafaaratun kafaara ayaa ku waajibtaa ilaahay baa yidhi waman qatala muuminan khaطa'an fataxriiru raqabatin mu'mina qofka dila naf mu'mino ilaahay rumaysay gef u dila qoor xoraynteed ayaa lagu leeyahay mu'mino ah fain kaana min qowmin caduwin lakum wahuwa mu'minun fataxriiru raqabatin mu'mina haddii qoom masala colaad idinka dhaxaysa uu ka yahay isaguna muumin yahay qoor xoraynteed ayaa laydinku le wain kaana min qowmin baynakum wa baynu mihaaq fadiyatu musallamatun ila ahli wa taxriiru raqabatin mu'mina xadiid baa isna waatilatu bnu lasqa ninka la yidhaha yidhi rasuulka ayaan u nimid saaxiib noo sugnaaday oo dee naar waajibsado qof dilay dabeedna wuxuu uhi waxaad ka xoraysaan addoon ilaahay baa kaga xoraynaya xubin kasta oo isaga ka midaba xubin ayuu naartii kaga xoraynayaa marka atraafdii iyo jaraaxooyinkii ayuu kafaaro male waanay soo aroorin marka wax takliifana looma shardiya waa in kaana alqaatilu sabiyan aw majnuuna ama sabi adama majnuun ha ahaado maxaa yeele kafaaradu waa iska baabu damaanoo maalkooda ayay ka waajibaysaayo weliga ayaa ka xoraynaya maalkooda laakiin ka soomi maayo wa cabdan ba ha ahaada addoon sidee qisaas iyo damaan ay ugu tacalluqayeen wa dimiyan ba ha ahaado midaynu cashuurta ka qaadno dee waa mid axkaamtu islaazimiyeysna wa caamidan ha ahaado yacni mid u camdiyey sida markaa xadiidka waasila waaila ninkaa la yidhaahdaa uu sheegaya qad istawjaba naara dee naartan cabdin baa lagu waajibsadaa waa mukhti'an mid gefsanba ha ahaado ayana waa lagu ijmaacsay waa siday aayaddu tilmaamaysa waa mutasabiban mid sababun laha ha ahaado nuuc qasba iyo mid waxamray iyo dee qof ceel cudwaan u qoday iyo waxyaala caynkaasee sababihii kaana kafaara ku waajibay hadduu qofu sababta lahaa haddaba halkay kaga waajibay biqatli muslimin muslim dilkii sababtii ayay u waajibtaa walow bidaari xarbin baa ku sugnaatay wa dimiyin bahaad wa jiniinin bahaada wa cabdi nafsihi addoonkii isagu lahaada wa nafsihin haato wa fii nafsihi waajhun baa ku sugan laa imra'atin maya iyo wa sabiyin xarbiyayni xarbi wa baayicin wa baaqin ka horarkaha waxaan leeyahay kaa boqaada ahee markaa dee imaamkii ka hor yimi wa saa'ilin iyo kaa horarkaa wa muqtasin minhu iyo mid la qisaastay waxau sheekhu leeyahay haddaba kafaaradu dadkaa la soo sheegay halkeebay ka raacday ay kaga waajibtaa wainnamaa tajibu lkafaaratu calaa man dukira biqatli muslimin kuwaa la soo sheegay kafaaradu waxay ugu waajibtaa qof muslima markay dilaan walow kaana bidaari xarbin daaru xarbiba ha ku sugnaadee daaruxarbiba ha joogee marka isaga qisaasba yaanay ka waajibine waa uu bixinayaa qofkani kafaaradii wabidimi wa biqatli dimiyin dimi hadduu dilo ilaa waa tii aayaddu sheegaysa min qowmin baynikum wa baynahum miihaaq ayana way kafaaradii u bixinaya wa bijiniin wa biqatli jiniini hadduu urjiif dilana isna wuu bixinaya wa cabdi nafsihi addoon uu lahaa ayana walow qiima yaanay waajibin bo dee qiima isaga nafdiisa nafdiisa ugu waajibi maysee haddana wuu bixinayaayo dee kafaaradani waa xaq ilaahay wa nafsihi wa biqatli nafsihi hadduu nafdiisa dilana ayana kafaara ayaa ku waajibayso dee tarikadiisa ayaa laga bixin wa fii nafsi wajhun naf baa wej baa ku sugan nafdiisa oo leh kafaara kama waajibayso dee siaan damaankeedu inuu magteediiba u bixiyaa inay wajiga kafaarana ka bixin maayo buu leeyay laa imra'atin gabadh ayaa hadduu dilo wa sabiin ilmo yar hadduu xarbiyeyn oo gaalo aynu dagaalamayno ayaga ka ah ilmo yar iyo gabadh gaalada aynu dagaalamayno ka mid a hadduu dilo ayaga kafaara kama waajibayso walow dilkoodu xaaraanba ha ahaadee dee waxaa la leeyahay xurmo ay leeyihiin maaha dadka muslimiintaa dartood ha addoonsadaane ha ka laynina bay haydoo ee may ahayn xurmo ay leeyihiin kii kale mubaaxu damka ahaana ayana kafaara kama waajibto ka qasli baaqinba weeye waa kaa buqaada ah ee imaamkaa dee muslimka ah ee diinta ku xukumaya ka hor yimi wasaa'ilin iyo kaa horarka ah waxa ay kugu soo doonday adoo difaacaya dee saanay magdhow u lahayn ayaanay kafaarana u lahayn wa muqtasin minhu iyo mid la qisaastay kii mustaxaqa ahaa hadduu qisaasuu dilo ayana kafaaro ka waajibi mayso wa calaa kulli min ashurakaai kafaaratu maa lagu leeyay fil asaxi haddaan qabano wahiya iyaduna kadihaarin bay la mid laakiin laa icaama fil adhari adarday noqona icaam ma leh waxau sheekhu leeyahay hadday dhowr ku shuraakoobeen dilka mid walba kafaara ayaa lagu leeyahay fil asaxi haddaan qaban maxaa yeele waa xaq dilan ku tacalluqay ma kala barhoobayo sidii qisaastii ba ay u kala barhoobi weyday yaanay tanna u kala barhoobay taanigu wuxuu leeyay maya kafaaro qudhun baa lagu leeyay wahiya haddaba kafaaratu lqatli ka dihaarin ka kafaarati dihaarin dihaarka kafaaradiisii ayuunbay la mid tahay oo marka hore wuu xoraynayaa addoon dee muumina ah oo saliimo ceebii ka namay siduu inoo soo sheegay hadduu waayana wuxuu soomayaa laba bilood oo israacraacsan laakiin laa icaama marka soomka la kari waa halkan quudinimo jiro sitiina miskiinan mal fil adharidaan qaban iqtisaaran cala alwaridi fiiha inta ku soo arorto maan ku gaabsanaynaa maxaa yeelay kafaaraadka waxaa loo raacaa haddii hore waa nasi qiyaas ma soo gala ilaahay kafaaratu lqatli dil iyo sooman buu ku sheegay marka layskuna xambaari maayo xagga asalkii bay ku kala duwan yihiinoo layskuna muqayadka markaa mudlaqa muqayadka halkan lagu xambaari maayo wallahu aclam kitaabu dacaawa dami walqasaama waxa uu kitaab yahay sheegashadii dhiigga iyo dhaartii dhiigga marka dacaawa dam waa addam waa bimacna alqatli waa dilka sheegashadiisa ayla dilka ayaa dee dhiigu ka yimaadaa qasaamana waa dhaaraha ay dadka dhiigga sheeganaya ay marayaan ayaa qasaamo la yidhaahdaa alqasam oo bimacna alyamiina baa laga keenay culamada qaarna waxay leeyihin may awliyada ayaa la yidhaahdaa markaa markhaatiga dhiigga laga markhaati kacayana ayadana wuu ka hadli doonaa sheekhu markaa baabkani waxa uu khilaafsan yahay xadiidka qaacidada weyne ay ku dhisan tahay albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala almuddacaa calayhi in markhaatiga laga doonayo cidda wax sheeganaysa dhaartana cidda wax loo sheeganayo marka lagu caddayso kari waayo ay dhaaranaysa ayuu khilaafsan yahay ama walyamiinu calaa man ankar oo dhiigga ayaa markaa ixtiyaad iyo dadaal fara badan loo sameeyey oo haddii waxyaalo xoojiyo sheegashada dhiigga la helo dhaartu xagga muduciga ayay soo martaa markaa dhaartu baabkan aan joogno xagga muduciga ayay soo maraysaa yushtaradu waxaa loo shardiyaa an yufasila inuu kala saaro maa yaddaciihi wuxuu sheeganayo min camdin inuu kala saaro wakhadayngeb wanfiraadin iyo keliyow wa shirkatin iyo isugu tag fa in alaqa haddii uu iska duuduubo istafsalahu alqaadi qaadiga ayaa kala saaridii caddaynka doonaya wa qiila waxaa le yucridu canhu wuu ka jeesanna waa layi wuxuu sheekhu yidhi waxaa shardi u ah oo loo shardiyaa macnaha sheegashada dhiig marka la sheeganayo ama wax kale marka la sheeganayo likulli dacwa ama dhiig ha tama hayri hadday dhac tahay hadday tuuga tahay haddii wax kaloo qofka laga baabiyey uu sheeganayo dacwad kasta waxaa loo shardiyaa ilaa lix shardi ayaa loo shardiyaa markaa lixdaa shardi sheekhu waa uu inoo duuduuba isagu qaarkood qaarna maguu sheegin markaa shardiga ugu horreeya ee dacwadda loo shardiya waxa weeye inay macluumo tahay mid la garanayo waa inay tahay oo la kala saaray waa maxay bian yufasila maa yaddaciihi min camdin wa khadayn wa shibi camdin waa inuu kala saaro waxan uu sheeganayo inay camdi tahay dilkaasi masalan inuu camdi u dhacay inuu gef u dhacay inuu shibi camdi ahaa wainfiraadin wa shirkatin inuu qofkani waxaan keliya u sameeyey inay dad badani ku shuraakoobeen inta ay ahaayeen dee axkaamtii ayaa isku khilaafaysaa marka waa inuu sidaa u kala saaraa si ay dacwaddiisu mid masmuuca u noqoto shuruudaha aan tilmaami doonno haddii dacwadu ay dhinac marto amaba ay sheegto waxaa la idhaha dacwa hayra masmuuca lamama dhegaystaba markaa wuxuu sheekhu leeyahay fain adlaqa haddaba hadduu iska sii daayo oo u duuduubo ninkii muducigaha dacwaddiisii kani aabbahay buu dilay unbuu idhi istafsalahu alqaadi qaadiga ayaa tafsiil ka dalbaya inuu kala saaro odhanaya sidee buu u dilay ma camdi buu u dilay ma geef buu u dilay ma shibo camdi ayuu u dilay siduu odhanaya camdi buu u dilay camdigii buu sifadiisii sii weydiinaya wuxuu odhanaya bal camdigaasina sidee buu ahaa qiil baa wuxuu leeyahay maya qaadigu waxba tafsiil weydiin maa yucridu canhu wuu ka jeesanayaa maxaa yeelay wuxuu leeyahay dee taasi talqiin iyo xujo u toosin ayay noqonaysaa xujo u toosinna lama oggolayn qowlka horena wuxuu leeyahay talqiina ma xujowtoosin waa inuu yidhaahdo waxaad tidhaahdaa camdi buu u dilay gef buu u dilay marka waxay yidhahdeen wuxuu sheegay oo uu duuduubay haddii uu istifsaal weydiiyana waa bannaan tahay laakiin can shardin akfalahu hadduu weydiiyo waa mumtanic qofkani wuxuu sheegayey oo uu duuduubay haddii tafsiil laga weydiiyo way bannaan tahay oye taasi talqiin noqon mayso laakiin shardi uu halmaamay haddii uu yidhaahdo sidaadha u toosiyo taasa aan bannaanayn oo talqiin noqonaysa wa an yucayina shardiga labaad waxa weeye waa inuu caddeeyo almuddacaa calayhi ku wuxuu sheeganayo falow qaala hadduu yaa qatalow axaduhum midkood baa dilay laa yuxallifum dhaarin maayo alqaadi fil asaxi haddaan qaban wayajri ani labadan qowl waxay ku dureerayaan fii dacwa qasbin marka dhac la sheeganaya wa sariqatin iyo waitlaafin waxa uu leeyahay sheekhu shardiga labaad waxa weeye waa inuu cayino ninkan mudducigaahi u caddeeyaa dacwadiisa uu sheeganayo muddaca calayhiga waa inuu caddeeyaa kanu muxuu sheeganaya inuu yahay markaa mid inay koox ahaayeen waa inuu kala saaraa haddii uuse yidhaahdo midkood baa dilay dhowr ka ninee meesha joog midkood baa dilay ayagina waa daxba maanaan dilin bay i dhaariye buu hi haddaba inaanay dilin laa yuxallifhum alqaadi fi lasax asax haddaan qabanno dee la dooni maayo mutuhisiyo ku nasiibshisho la dooni maaye wax cad inuu sheegta baa la doonaya qaadigu dhaari maayo fil asax haddaan ibhaan baa jira waa isagoo dhaa labadaa nin midkood baan daynkuu leeyahay halay dhaariyo oo kale taanigu waxa uu leeyahay mee wuu dhaarinayaa wuu u dhaarinayaa si aanu markaa dee waxaa laga yaabaa inuu markaa qirto kii waxaan sameeyey markaa si aanu dilkaasi aanu u hallaabin ha dhaariya buu leeyahay haddaba labadan waji ee aan sheegnay asaxa iyo muqaabilkiisu kuma gaar ahaa dhiigga sheegashadiisa un bal yejriyaani waxay ku dureerayaan fii dacwa qasbin wa sariqatin wa itlaafin haddii la sheeganayo dhac haddii la sheeganayo tuugo haddii la sheeganayo wax kaloo la dilay haddii ay taasi jirto labadan wej iyaguna meeshii waa soo gelayaan masalan qof baa wax laga xaday qof baa la dhacay qof baa wax laga dilay itlaaf yacni xoolaa lagaga sameeyey markaasuu yihi kuwan mid ka mida ayaa waxaa ku sameeyey ee qowlka horen wuxuu leeyahay lama dhaarinayo mar haddaanu isagu cayimanin ciddii waxaan ka qabtay ibhaan baa jira oo mutuhiskaa lagu socomay iyo qowl kale mee waa la dhaarinaya shardiga saddexaad sheekhu wuu ka tegey waa inay dacwaddiisu mulsimo tahay wa an takuuna dacwatu mulsima mid wax laasiminaysa waa inay tahay masalan hadduu iibshay ama iqraar sheegayo inuu waxaa u qirtay ama waxaa inuu ka iibiyey waa inuu yidhaahdaa shaygaas way qirtay waxa uuna waajibka inuu ii dhiibo ama waan ka doonayaa wixii dacwadda soomaaliyeed laakiin warbixin unbay iska shee tororo ka siiyaanoo dabeedna waxa waan ka doonaya waxama raaciyaan waxunba iska leeyahay marka waa inuu qofkii dacwaddiisi wax wax laaziminayo qofka wax laga doonayo waa inay ta warbixin un aana iska noqon wa innamaa tusmacu waxaa laga maqlayaa uun min mukallafin multasimin oo axkaamta islaasimiya calaa milihi na ku sheeganaya shardigii afraad ayuu halkan inooga gelayaa shardigaasi waxa weeye qofkan wax sheeganayaa waa inuu mukallaf yahay baaliq caaqila markaa wuxuu leeyahy sheekhu dacwadda waxaa laga maqli min mukallafin qofka baaliqa ee caqliga leh xilligaa uu dacwada sheeganayo xilligaa uu dacwadda sheeganayo sabi iyo mid waalan iyada dacwaddooda la aqbali maayo waxa aan waxba yeelaynin haddii xilligaa falku ama dilku uu dhacay hadduu yaraa ama uu waalaa asee hadda uu miyirsaday amaba uu qaangaadh yahay hadda waa laga aqbalaya hayla dee maqal buu ku ogaan karaa oo arrinkii maqlo inuu markaa dee ku dhaartaana waa u suuragal multazimin waana inuu markaa multazim bayn qof axkaamta ay qabanayso xukunka inuu islaazimiyo waa inuu yahay masalan xarbi oo kale gaal aynu dagaalamayna hadduu sheegto dee qisaasiga wax kala toona mudan maayo oo laga aqbali maayo shardiga shanaad waxa weeye calaa mili an takuuna dacwa calaa muddaca calayhi mili waxaynu nidhi qofkan wax sheeganaya waa inuu baaliq caaqilo multazima yahay cidduu wax ku sheeganayaa waa inuu baaliq caaqilo multazima yahay qof caqli leh oo qaangaadhay axkaamta islaazimiyey markaa sabi iyo majnuun wuxuu sheegashadoodu ma bannaana dee hadday wax geystaan haddaa sidee la odhan haddii ay sabiga iyo kaa waalan xaq maali ku soo jihaysto qofka mutay waxa uu ku dacwaynaya weligooda haddii aan weli xaadiri aanu meeshaa jooginna oo weligii aanu meeshaa jooginna dacwaddoodu waa ka dacwa cala alghayb ale ka maqan oo kale dacwaddeeda ayay la mid noqosaan lama maqlayo marka meeshaa markhaati ay joogaan mooyaane qof maqan xagga dambe ayuu insha allahu tacala kitaab ulqadaa bu inoogu keeni doonaa qof maqan waxa dacwad lagu sheegtaa marka markhaati u haysto qofka muduciga ahi qofka muduciga wax sheeganaya markuu markhaati haysto waa la aqbalaa markhaatigiisa arrintaa dacwaddaa ku sheeganayo qofka maqan yamiinulistidhaar dhaar la yidhaha baana la mariyaa marka haddii aan weli xaadiri aanu meesha joogin waxa ase uu markhaati haysto taasa waa la aqbalaya iyadana calaa mili walow iddacaa hadduu sheegtay infiraadahu inuu ku keliyo bilqatli dilka uma ddacaa wuxuu sheegtay calaa akhra mid kale ayuu lam tusmac ithaaniya ta labaad la aqbalima ow camdan buu sheegtay wa wasafahu bigayrihi buu ku sibeeyey lam yabtul aslu dacwaa ma buraya fi ladhari haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay shardigii lixaad ayuu halkeen nooga gelayaayo shardigaa lixaad ee dacwaddu ay leedihiin waxa weeye dacwadda muducigu waa inaanay istanaaqudin waa inaanay isburin oonay iska hor imanin ayaa shardi ah markaa wuxuu sheekhu leeyahay hadduu sheegto qofkii dhiigga sheeganayey shaksi buu ku sheegtay infiraado bilqatli wuxuu uhi qofkaa ninkaasoo keliya ayaa dilay uma dacaa calaa aakhara may may unbuu yidhi kanaa dilay ama wuxuu idhi kanaa kula shuraakoobay uma dacaa calaa aakhara ayuu sheegtay inuu shariikii hore la ahaa ama may wuxuu idhi kaana uu haaba kii dila ka hore maahay lam tusmac addacwa athaaniya ta labaad lama aqbalayo ta labaad lama aqbalayo maxaa yeelay dee tii hore ayay beeninaysaa ooy munaaqadana ku samaynaysaa haddii aan waxba xukun ku dhicin tii horena tii horena ayana ku noqon kari maayo tii horena ku noqon kari maayo haddaan xukun ku dhicin amaa wuxuu sheegtay camdi ayuu sheegtay markaasaa wuxuu ku sifeeyey kayrkii buu ku sifeeyo gefa wuxuu yidhi markii dacwaddii laga qaadayay buu idhi ninkaasi aabbahay buu si camdiya u dilay oo isagoo ugaadh tooganaya ayay xabbadii xabbaddii ugaadha ku tooganaya ku dhacday kooga camdina wuu sheegay tilmaantuu ka bixiyeyna khada bay noqotay ama wuxuu idhi camdi ayuu u dilay oo dhangad yar buu isla daba taagay yani markaa wixii uu ku sifaynayay baa caqayre camdi noqotay lam yabtul ma burayo aslu dacwaa dacwada asalkeedii fil adhari haddaan qabanno oo dilka sheegashadiisa ahi ma burayo hayla waxaan camdi ahayn ayuu camdi moodi karaa tanigu nuxule waa buraysaayo dee camdigaa uu sheegtay dee inay caaqiladii markaa beri tahay ayuu meesha ku qirtay markaa dee caaqiladii tolkii oo beri noqday dee hadalkan dambaa haddana wax ku soo celinayo meeshii tanaaqud baa ka imanaya buu leeyay kaana wuxuu leeyahy tafsiirkiisa waa la iska qaadanayaayo dee xukunkii saasuu ku soconayaa oo gefkaasunbuu noqonayaa ee camdigaa horuu sheegtay waxba laga aqbalay kana wuxuu leeyay ma waa buraysaayo camdigaas dee horreeyey inaan tolka lagu lahayna tolkiisu beri yahay oo isaga lagu leeyahay baa meesha ka soo baxaysa wa tahbutu lqasaamatu haddaba qasaamadu waxay ku sugantaha fi lqatli dilka bimaxalli lawthin weliba meel lowth iyo qarino iyo wax ojiya ay jiraan wahiya lowth haddaad doonaysa qariinatu weeye lisidqi lmuddaci ninka mudduciga ah sheegashadiisa xoojisa bian wujida waa in la helo qatiilun maqtuulun mid la dilay fii maxillatin xaafad laga helo aw qaryatin sagiiratin oo liacdaa'ihi ayaa laga helo oo ama tafaraqa canhu waxaa ka kala yaacay jamcun koox ayaa ka kala tagtay shuruuddii dacwadii dhiigga iyo dacwadihii kaleba markuu sheekhu inooga baxay ayaa halkan wuxuu inooga gudagelayaa bal wixii ka ratibmayey markaasaa waxa uu leeyahay sheekhu qasaamadu oo aynu nidhi waa dhaartaa dhiigga lagu dhaarta ee weliba kontonkaabaa qasaamo la yidhaahdaa waxay ku sugantaa hortu dilka nafda la dilo ee jareexo iyo maal kuma suganto oo kontonka walle nabarna laguma maro xoolo la kala dhacayna laguma maro ama la kala dilay ee dilka oo keliya horta ku gaartay welibana waxa lagama maarmaana dilkaasi bimaxalli lowthin bimakaani lowth meesha waa in lowth iyo calaamad iyo wax xoojiya oo kaaba ninkaa wax sheeganaya sheegashadiisa waa inay maxalkeedii iyo meesheedii tahay lowth haddaba muxuu yahay lowth waxa weeye loq ahaan waa kelimaadka aadaadda la yidhahdee shayga iyo didkiiba quwana waa la yidhahda ducfina waa la yidhaahdaa laatha fii kalaamihi bimacnaa hadal jilicsan buu ku hadla markaa markay fuqahadu ka hadlayaan lowth waxay dhahaan waa qariina xaaliya ow maqaaliya waa qariino xaali ah oo xaalad markaa tilmaamaysa ama maqaali ah oo lisidqi lmuddaci tadullu calaa sidqi lmuddaci tusinaysa ninkan wax sheeganaya runtiisa ayay ku tusinaysaa oo masalan marka la eego waxaanu sheeganayo iyo waxaan la xidhiidhay ayaa waxa qalbiga ku dhacaya inuu run sheegayo oo waasee bian wujida qatiilun fii maxillati waxaa laga helay qof la dilay ayaa waxaa laga helay dee xaafad yaroo go'an oo beledkii ka go'an ayaa laga ciddii dishana la garanmaayo markhaatina looma hayo markaa sheegashada masele hadduu ninkii ku sheegto qolada xaafaddaa degan hadduu ku sheegto masalan kaambool yaroy deganaayen baa laga hel hadduu ku sheegto dee waa la aqbalayaayo waa la dhaarin qariinada jirtaana hadda waxa weeye ee xoojinaysa waa ka dhexelkaa meel iyagu u gaar yihiin oon cid kale imanin laga dhexelay aw fii qaryatin sagiiratin liacdaa'i ama waxaa laga helay tuulo yaroo ay cadowyaalkiisu degeen ama cadaawad diini haka dhi mid dunyo waa ka dhaxayse marka ay tahay cadaawaddaasi middee dil gaadhsiin karta marka isagaba ma hadday reerkooda iyo qabiilaha xataa col yihiin iyaduna waa la mid amaa waxaa ka kala tegey qatiil baa la tafaraq canhu jamcun masele meel baa dee la isku cudhiidhiyey markaasunbaa shan lixunba qofunbaa ka kala booday meeshii ay saa firrig weynaan way kala boodeen un baabu waaba mayd dhex yaalla de waa qariina markaa oo malihii inay iyagu dileen ayay ku tusinaysa inay cadow la yihiin wax shardiga maaha waa inay laakiin dad maxsuuriina ay yihiin walow taqaabala haddii ay isa soo waajahaan safaani laba kooxo liqitaalin bay isu soo waajaheen wankashafuu waxay ka faydmeen ama ka kaceen ka laabmeen can qatiilin qof la dilay bal waa adeegaya fa in iltaxama qitaalun hadduu dagaal hilboobu isdhex galo fa lawthun weeye fii xaqi safi laakari safka kale xaqiisa ayay lowth ku tahay wa ilaa haddii kalena iltixaam dhaciin fa fii xaqi safi safkiisa xaqiisa ayay lowth ku tahay waxa uu sheekhu leeyahay haddii ay laba kooxood oo dagaalamaya isla soo qaabilaan dabeedna ay isku bilaabaan dabeedna waa kala noqdeen wankashafu can qatiilin dhexdoodii ayaa laga helay qof dhintay markaa wuxuu leeyahay sheekhu bal waad eegaya fain iltaxama ikhtalata hadduu isku darsamay dagaalkii oo dee hubka beryaha horena dee iminka waxaan qaaradaa la iskaga tooganaya ama kilomitirada may jirine dee seeftaa gacanta lagu haystayo leebkaa la isku shiishayo ayay ahayd haddii ay isla dhex galeen oo midba midka kale hubkiisu uu gaadhayay iyo dee seefdiisu falawthun fii xaqi fii xaqi safi alaakhar safka kale safkiisa uu ka tirsanaa mooye ka kale ayay lowth ku noqonaysaa oo daahirka waxa weeye dee dadkan ay isku safka yihiin inay isku dhacga inaanay dilaynina kuwii kale ay dileen wa ilaa haddii kale oo masalan dagaalkii isma dhex gelin hubkoodina isma gaadhin fa fii xaqi safihi falawthun fii xaqi safi safkiisii ayuu ku noqonayaa lowth maxaa yeele sida daahirkii dee weyna iyagu dileen mar haddii aan la isgaadhin meelsha un la iska tuurtuurayey oon seefaba la isla gaadhin ninkiina kurta laga jaray dee kuwaana ulaaga ku dhex jiray unbaa kurta ka jaray baa la odhanaya oo xaggooda un lowth ku noqonaya oo bimacnaa ninkii hadduu ku sheegto dee qariino u xoojisay noqon qariino u xoojisa ayay noqonaysaa wa shahaadatu alcadli hal caadil markhaatigii lowthun weeye wakadaa cabiidun aw nisaa'unna waa la mid waqiila waxaale yushtaradu tafaruquhum kala tegooda ayaa la shardiyaa wa qowlu fasaqatin iyo wa sibyaanin iyo wa kufaarin lowthun weeye fil asaxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay hal markhaati oo caadili haddii uu ka markhaati kaco waa lowf oo dee malihii baa markaa isna ku xasilayay inuu qofka rur sheegayo waxa kaloo la hadduu masele dee qof keligii oo caadili ka markhaati kaco markhaati dhammaystiran maayo lowf bay noqonaysaa waxaa la mid a hadday addoommayo dumar iyo ay ka markhaati kacaan markhaatigii oo isloof buu noqonaya maxaa yeelay dee qaladati dan ayuunbuu faa'iidaynaya qiil baa wuxuu le yushtaradu tafaruqu me waxaa la shardiyaa addoommada iyo dumarka iyo inay kala tegsan yihiinoo dee markaa si mutafariqa ay u markhaati kacaan laakiin hadday ay kulansan yihiin dee waxaa dhici karta inay isku soo waafaqaan wa qowlu fasaqatin hadday dad faasiqiina wa sibyaanin iyo carruur wa kufaarin iyo gaal ay ka warramaan idhaheen hebel baa dilay lowthu fil asaxiasa haddaan noqo qabanno waa lowth oo dee jamacaasi inay shay ka warramaan oo isku raacaani wax xaqiiqa un waxay isku raacaan sida qaalibkaa markaa markhaati dee buuxa maayo lowthun bay noqon ninkan dhaarta u xoojisa taanigu wuxuu leeyahay maya oo qowlkooda waxba la ictibaarin maayo marka dee inaanay gelaynin fasaqada iyo sibyaanta iyo markhaati ayaynu halaa ka fahmayna markhaatiyada ciyaalka imaamu maalik ayaa isagu banneeyey hal xaaluu banneeyeoo masan wuxuu banneeyey ma waxyeelooyinka iyagu ay dhexdooda is yeelaan meelaha markay kubada ku ciyaarayaan iyo isharriyanayaan wixii dhexdooda ku kala dhacaa marka isla goobtii ay taagan yihiin markhaatigooda waa la isu aqbalayaabu isla goobtii marka lagu qabto talqiin baan suurto gelaynin oo yidhahdeen hebel baa dilay ay wadayna waa markhaati buuxa buu leeyay hadday se kala tagaan oo bila ka soo wareegto midba xaafadoodii laga keeno ma aqbali maayo bu isaga lafdiisu markhaatigooda waayo in loo soo laqimay oo mid lagu soo wada buuxiyey baa dhici karta walow dahara lowthun hadduu lowth muuqdo fa qaala axadu ibnayhi uu yidhaha qatalahu fulaanun baa dilay oo kadaba ol aakharu kii kalena uu beeniyo baala lowthu waa bure fii qowlin laa ma burayo wqiila waxaa laa yabطulu ku buri maayo bitakdiibi faasiqin faasiq beenintii kuma burayo walow qaala axaduma hadduu midkood yidhaha qatalahu zaydun iyow majhuulun baa dilay wa qaala alaakharuna camrun iyow majhuulun baa dilay xullifa kullun mid la arko calaa man cayanahu baa lagu dhaaray walahu rubcu diyatina uu leeyahy aw sheekhu leeyahan lowth baa la helay masalan dilkii baa lowth loo helay laba inan buu lahaayoo mid ka mida ayaa waxaa yidhi hebel baa dilay lowthna waa loo hayaa kii kalena wuu beeniye wuxu uhi muu dilin batalo lowthu lowthkii waa buray oo dee caadada ilaahay wuxuu ku dareeriyey in qofkan qariibka ay ciddii qariibkiisa dishay inuu ka argoosto oo aanu beri yeelin markaa waxaan lowdkan iyo waxan yare aynu wax ku xoojinaynay iyo beenintan waxa xoog badan baa laleeyahy markaa beenintan markaa mudducigii ma dhaaranayo ee dee mudacaaleygaasuunbaa markaas la dhaaranayaayo hal yemiina markaa isagu marayoo saasaa lagaga tegi qawl baa wuxuu leeyahy laa yabtulu kuburi maayo wa fii qowlin laa ma burayo xaqiisii lowdka kuma burayo ee isagaa khamsiina marayo oo dee xaqiisii diyadii u kulahaa buu qaadanay qilna waxaa laa yabtulu lowdki bitakdiibi faasiqin warba ha la eega kan wax beeninayo hadduu faasiq yahay hadalkiisu waa muctabar maaha e beenintiisa waxba yaynaan ka soo qaadin waxaa kaluu sheekhu yidhi haddaanay isbeeninin ee maalan wuxuu yidhi midkood baa wuxu uhi qatalu zayd wa majhuul laba nin bay ahaayeenoo mid hortu zayd buu ahaa anna ka kala garan may kii kalena wuxuu yidhi anna labada weerarkeedoo camar iyo mid majhuula bay ahaayeen mid waliba wuxuu ku dhaaran kuu cayinay mid waliba kau cayinay ayuu ku dhaaranayaa dee kontonkii ku marayaa maxaa yeele isbeenin maayaan waxaana laga yaabaa mid waliba ku ibhaamiyey ka kale ku cayimo inuu yahay markuu mid waliba dhaarto calaa man cayina uu ku dhaarto walow wuxuu leeyahay rubucu diyati diyada rubuceed buu leeyahay oo diyada rubuceed siduu yeelan dee markuu idhahda kanaa dilay isagu wuxuu qirsan yahay in nisku waajibay dee niskiina rubuc buu ku leeyahay kani ka kalena kiisa wuxuu ka qaadan rubuc oo dee markuu idhaha kanaa dilay nis baa lagu yeelan diyadii iyo mle kan iyo mid kalaa dilay buu yidhi markaa kan nisun baa lagu yeeshay niskii ile labay hayna kana rubucunbuu kusii leeyahay walow ankara hadduu diido almuddaca calayhi allawha ayuu diiday fii xaqi faqaala waxan lam akun maca almutafariqiina canhu anigu lamama jirin sidiqa biyamiini ee walow dahara lawthun biasli qatlin haddii uu ku kaco ka muuqdo duuna camdi wakhadayn falaa qasaamata ma jira fila saxadaan qaban walaa yuqsamu fii arafin iyo waitlaafi maalin ilaa fii cabdin mooye filo dareedaan qaban waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu ninka muddaca calayhigaahi uu inkiro lawdkii fii xaqi lawdka lahaye waxay ahaayeen masalan jamac qofkii oo la dilay ka yaacay dabeedna dee nin baa isagu inkiray lawdkiio wuxuu idhi anugu lam akun maca almutafariqiina canhu anugu kuwan ka yaacayba kumaan jirin kuwan ka yaacayba anugu kumaan jirin dee waa qofkaa xabaddu qabsanaysa ee masalan intay wax ridaan dee mid ka mida isagu waxbaba maan ridin ay ku imanaysay waa tii oo kale anigu kumama jirin buri kuwa meeshaa kala yaacay sidiiqa biyamiini isaga dhaartiisa ayaa loogu rumay asalka waa in dimadiisu beri tahay dee ninkan muducigaana markhaati baa laga rabaa inuu ku jiray waayo walow dahara lawthun haddii lowth uu muuqdo biasli qatlin dil inuu dhacay unbu lowdkaasi tusinaya duuna camdi wa khata camdi iyo khata'a toona laakiin kuma muujinaya falaa qasaama filasa qasaama ma jirto maxaa yeelay mutlaqulcamd qatli haddii la sheego dee in qaatilka la doonayo oo laga doonayo waxaan oo uu yahay muطaalaba oo qaatilka laga doonayana kuma cadda caaqilada in laga doonayo gef ay tahayna ma caddo ciddii la saari laha waan caddaynba waxaa kaloo nidhi qasaamadu dilka nafta ayuunbay ku gaar tahay haddaynu saa nidhi laa yuqsamu fii طarafin lagu dhaaran maayo xubin waitlaafi maalin iyo maal la dilay lagu dhaaran maayo kontonkii lagu mari maayo qasaamada macnaa wixii nafta ka hooseeyey ama xubin la jaray ah walow dee diyaba ha gaadhee ilaa fii cabdin fii qatli cabdin addoon diliddii mooyaanoo loosla jiro markaa sayidku dee wuu ku dhaaran filaa hareedaan qabanno oo beddelka addoonka dee caaqilada ayaa qaadaysay qaarna waxay leeyiin beddelkiisa caaqiladu may qaadayno xooluu iska raacsan yahay oo qasaama ma jirto wallahu aclam wahiya qasaamadu waxa weeya in yaxlifa inuu dhaarto almuddaci ka sheeganayay calaa qatlin dil waa inuu ku dhaartay iddacaahu uu sheegtay khamsiina yemiinan konton dhaarood walaa yushtaradu lamala shardiyo muwaalaatuha xidhiidinteeduna waxba shardi maaha cala almadhabi haddaan qabanno ee walow takhallala hadduu soo kala dhex galo junuunu waali ow ama iqmaon miyir doorsoon banaa waa uu ku sii duldhisiunoo marka uu miyirsado ayuunba qarigii kaga sii waday ee walow maata hadduu dhintan lam yaabni dhisi maayo waariuhu kii dhexlayay ku sii dhisi maayo cala saxiix haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay qasaamo ayaynu ka soo hadlaynay qasaamo haddii aad doonayso waxa weeye inuu dhaarto ninkan mudduciga ah ee waaridka ah ee qofkan dhintay dhaxalkiisa leh tolna ma dhaarto cid kalena ma dhaarato ee waa cidda qofka dhexalkiisa le baa dhaarata waa inuu qofka mudduciga ee waaridka ah dhaxlayaa waa inuu ku dhaartaa dil waa dil nafeed walow naftaasi dee naaqisaba haato ama dimiba haata ama gabadhba ha haato oo masele magteedu dee naaqa kaamil may ahayn waa inuu ku dhaarto khasaamadu ninka muduciga ahi dil uu sheeganayo calaa qatlin iddacahu dil uu sheeganayo oo masalan marka la jiro inuu konton dhaarood ama konton wallabilo maro ayaa la yidhaha qasaamada maxaa ilaha xadiidkii saxiixa ahaa bukhaari iyo muslim ku sugnaaday ee sahal ninka la yidhaha laga warinayey baa wuxuu yidhi waxaa tegey cabdillaahi ibnu sahal iyo muxayis ibnu mascuud ayaa meesha khaybaro la yidhaahdo tegey maalintaana sulux ayaa ka jiray dabeedna wuxuu yidhi waanu kala tagnay dabeedna muxayisa ayaa wuxuu yimi cabdillaahi ibnu sahal ninka la yidhaahdo oo dhiiggiisii ku galgalanayoo la dilay dabeedna wuu aasay madiine ayuu dabeetana yimi markaa cabdiraxmaan ibnu sahal oo ay walaalahaayeen iyo xuwayisa iyo muxayisa oo ilmo mascuud ahaa ayaa rasuulka u yimid cabdiraxmaan baa dabeedna doonay inuu hadlo rasuulku sala wuxuu yidhi kabir kabir ka weyne ha hadlee weynee buu yidhi isaguna wuu ugu yaraa markaa wuu aamusay dabeetana waanu hadalay buuhi arrinkii dilkii ninkaasaanu sheegan nimankii yuhuud ahana dilkii ayay inkireen rasuulka sala allahu alay slam ayaa wuxu uhi deed war ma dhaaranaysaan oo saaxiibkiina dhiiggiisa ma mudanaysaan konta wallabilo ma maraysaanoo dhiiggii kaa laydinka dilay ma mudanaysaan ama saaxiibkiina markaase waxay yidhaahdeen dee sidee baanu u dhaaranaa bay yidhahdeen annaga oo aan arag oo aan meeshana joogin sidaanu ugu dhaarannaa daba nimankaa yahuudeed dee dhaartooda ma qaadanaysaanoo ayagu haydiin maraan dee waxay idhahdeen sidee baanu nimankaa gaalada dhaartooda aanu u qaadanaynaa rasuulku sala alla alay slam markuu arkay arrinkii dee inuu sidaa u cakiran yahay ka taagan yihiin ayaa isagu diyadii u bixiyey marka waxa weeye qasaamadu waa tan noocaas ah ee ninkii muduciga ahaa ee wax sheeganayey ee dhiigga sheeganayey ee weliba lowdka iyo dee qariinadiiyo wixii badhitaarayana la helay kontonkaa wallee uu marayo ayaa qasaamada la yidhaahdaa marka waataynu tilmaannay dee xadiidka iyo qaacidada weyna isku fadhiya albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala almuddacaa calayhi inuu baabkani ka baxsan yahay oo asalkeeda bayinada iyo markhaatigii mudduciga laga doonayo dhaartana muddaca calayhiga ama ciddaa wax inkiraysa laakiin baabkan waxaa la marinaya dhaarta xagga mudduciga marka lowdka iyo qariinooyinka iyo waxyaalaha xoojinaya la helo markaa dee wuxuuna yidhi waa inuu mudducigu dhaarto markaa dhaartaa mudducigu marka hore uu dhaaranayo ayuunbaa qasaamo la yidhaahdaa ee marka aan lows jirin haddii muddaca calayhigu uu dhaarto ama lows waa jiray ee mudducigii baa diido muddaca calayhigii baa dhaartay qasaamo iyadaa la odhan maayo bay leeyihin cinda shaaficiya waxaa kaluu sheekhu uhi walaa yushtaratu muwaalaatuha cala almadhabi shardina maaha in la xidhiidhiyo oo dhaaru inay xidhiidhiyaani kontonka dhaarood in la xidhiidhiya waxba shardi maaha haddii kontonka walle konton maalmood la kala mariyo way ku filan tahay cala madhabi haddaan qaban maxaa yeelay dhaaruhu dee waa xujooyinka ayay ka mid yihiin xujooyinkana in la kala geeyo ayaa iska bannaan oo dee haddaad saddex markhaati haysto midba maalin ku markhaati furo xujo ahaan u dhaawacmi mayso haddaba wuxuu sheekhu yidhi haddii uu soo kala dhex galo dhaarihii junuunun baa soo kala dhex gasho oo kii dhaaranayey ee waaridka ahaa ayuunbaa markuu tobaniyo wax marayo wallihii faraa badnaa ka khalkhalay oo maryahaba uu dhigtay ow iqmaawun ama dee waaba suuxdin yacmuu lahaayoo waa suuxay banaa halkii uunbuu kaga sii dhishii uu kaga sii wadi marka uu miyiirsado masalan hadduu toban marinayey dee afartankii dambe uu ku duldhishay oo uu ku wadi unbaa loo jeedaa istiinaaf iyo cusboonaysiin la iman maayo haddii xataa la shardiyo oo masalan ima cala madhabi baynu dhile masalada hore oo khilaaf baa ku jiray xataa haddaynu idhaahno muwaalaadku waa shardi dee halkan cudurdaar ayaa jira waxaase sheekuu yidhi walow maata hadduu dhintay weligii dhaaranayey lam yebni waariuhu ka dhaxlayaa ee kan dhintay isagoo mid dhintoo uu ku dhaaranayo oo masalan uu labaatan dhaar walle iyo mariyey ayuu dhintay dee kanna mid kalaa sii dhaxlaya kaa sii dhaxlayaa soddonkan un ku kaabi maayee wuu cusbanaysiinoo kontonka iminka ayuunbuu wada maraya cala saxiix haddaan qabanno maxaa yeelay dhaaruu dee xujo keliya ayuunbay ka dhigan yihiin markaa ma bannaana inuu qof shay dhaar cid kale ku qaato dhaar cid kale inuu ku qaato qof ma bannaana dhaartuna waa iska daciifa baa la ydhaayo xataa qofna qof kama dhaaran karo qof dhaar uu marayna cid kale wax kuma qaadato uma sugto walow kaana lilqatiili ka la dilay haddii warahatun ay u sugan tahay wasicad waa la qaybin bixasri lirhi dhaxalka qadarkiisa ayuunbaa loogu qaybin wajubila munkasiru ka jabana waa la kabi wa fii qowlin yaxlifu kullu khamsiina ayuu dhaaran waxau sheekhu leeyahay haddii qofkan la dilay warasa uu leeyahay dad dhaxlayuu leeyaho mid iyo laba ah labiyo wax ka sii badan wasicad dhaartaa kontonkaa bixasabi lirhi sidii dhaxalkoodu ahaa ayuunbaa loogu qaybin oo masalan haddii ay inan iyo inan yihiin dee dhaartii saddex unbaa loo qaybin oo inankiina labaunbuu mari inantiina midunbay mari yacni kontonkii saddex meeloodow labana inankaa mari meelna inantaa maraysa hadday ka hadday shan yihiin dee midba tobanunbuu mari sidii dhaxalka ay u qaybsanayeen ayuuna baabulfaraa'id unbaad markaa tegaysaa adoo qasaamo jooga iyumaad xaggaa baabulfaraa'id u kici sidii ay u qaybsanayeen dhaxalka ayuunbaad halkan ugu qaybin maxaa yeelay dee waxay dhaartaasi sugto hadhow baabulfaraa'id baa lagu qaybsanayaa boqolka halaad ee meeshaa ka soo baxa ama konton ama wixii ka soo baxa waxaa lagu qaybsanayaa sidii dhaxalkii dee wixii sugayay ee soo saarayeyna sida dhaxalkuunbaa loo qaybsanaya markaa bixasab l wa jubira almunkasiru ka jabana waa la kabi masalan si siman bay ugu qaybsami weyde dhaarti ma kala badhoobayso lamana ridi karo markaa sideebaa la odhan waxaa markaa la samaynayaa dee waa la kabayaayoo masalan hadday saddex inan yihiin midba toddobiyo toban buu marayaa midba toddobiyo toban ayuu marayaa markaa koob iyo konton soo noqon mayso saddex meeloodoo min toddobiyo toban sidaasaa markaa loo kabayaa markay si siman ugu qaybsami weydo sidaasun baa loo kordhin wa fii qowlin yaxlifu kullun khamsiin mid waliba qowl baa wuxuu leeyahay mid waliba konton buu marayaa maxaa yeelay dhaartan faraha badan ee la celcelinayaa dee hal midun bay ka dhigan tahayoo markaa waa inuu mid waliba konton kaa bacda ka jiraa walowna kala hadduu diido axaduhumaa labadii dhexlay baa midkood yahay xalafa alaakharu khamsiina buu dhaaran ee walow qaaba hadduu maqnaada xalafa alaakharu khamsiina buu mari waa kada xisatoo qaybtiisana wuu qaadan wa ilaa haddii kala sabara lilghaa'ibi ka maqanayo u sabri waxuu sheekhu leeyahay haddii uu dhaartii midkood ayaa dee labay ahaayeenoo mid ahaantood baa diiday markaa labadood midba shan iyo labaatan buu lahaan lahaa mid baa diiday xalafa wuu dhaaran ninkii waaridka kale khamsiina konton buu marayaa dabeetana diyada qaybtee niskii diyada ayuu qaadanayaa maxaa yeelay diyadu dee kuma sugmayso konton wax ka yar markaa isagu muu shan iyo labaatankiisii mara oo intiisa qaata waxaan loo odhanaynin diyadii baan konton wax ka yar kusi ku sugmaynin waa marka uu mid ahaantood diido markaa dhaarta sidaa loogu qaybinayaana dee waa markay wada joogaan ay wada kaamil yihiin haddii haddaba midkood uu maqan yahay ama midkood baa sabiya ama midkood baa waalan maxaa la samaynayaa xalafa alaqaru khamsiina waqad xusatahu ka kale wuxuu qaadanayaa